بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله الحديث الثاني والثلاثون xadiidka soddon iyo labaad can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canh qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam laysa fi ma duuna khamsati awsuqin min altamri sadaqa walaysa duuna khamsi awaaqin min alwariqi sadaqa walaysa fi ma duuna khamsi dawdin sadaqa muttafaqun calayh kitaabkan saan hore u sheegnay waa kitaab jaamic ah waa jawaamicu alakhbaar mar caqiiduu gelayaa mar fiqhi buu gelayaa axaadiidta ku saabsan waa ka keenayaa mar axaadiidta akhlaaqda iyo aadaabta ku saabsan iyo raqaa'iqa ayuu qaybo ka mida keenaya marba jaani buu gelaya maxaa yeele waa jawaamicu lakhbaar akhbaar kala duwan oo mawaadiic kala duwan ku saabsan ayuu kitaabku jamcinaya xadiidkan wuxuu ku saabsan yahay azaka xadiidkan wuxuu ku tacalluqaa waa zakada abu saciid radi allahu canhu waxaa laga wariyey inuu yidhi qaala rasuulu llahi sal ly slam laysa fi ma duuna khamsati awsuqin min atamri sadaqa shan wusqi wax ka yar oo timirta ka mida wax sadaqaa laguma lahan awsuq waa jamcu lwusqi wusqi baa lagu jamciya yacni mufradku waa wusqi jamcana waa awsuq wusqiguna waa lixdan saac oo saaci nebiga calayhi salaatu wasalaam halkii wusqi waa lixdan saac shan wusqi markay gaarhaan ilan khamsatu awsuq weeye soo maaha meeqa saacay noqonayaan shan wusqi meeqa saacwa waa saddex boqoloo saacwa idan raashinku markuu gaaro saddex boqol oo saac markaasuu nisaabkii zakada gaaray nisaabkii zakada markaasuu gaaray nabiga calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu leeyahay wixii intaa ka yar laysa fi ma duuna khamsati awsuqin shan wusqi wixii ka hooseeya oo min atamri timira timirtu hadda waa ka mid laakiin timir gaar kuma ah waxyaabaha dhulka ka soo baxoo dhan way wixii shan wusqi ka hooseeya kuma sugna sadaqatun sadaqa kuma sugna macnaha zaka ku waajibi mayso sadaqaad tadawaca qofka waa la bixi karaa mar walbana way u furan tahay laakiin zaka ku waajiba ma lahan hadduu raashinku shan wusqi ka yaryahay saddex boqoloo saac hadduu ka yaryahay qofkaasi laguma lahan wax zaka ah raashinkiisa waajib kuma aha walaysa duuna khamsi awaaqin shan uuqiyadood wax ka yar oo min alwariqi fida ahna kuma sugna sadaqatun sadaqa kuma sugna walaysa duuna khamsi awaaqin alawaaq waa jamcu uuqiya aluuqiya waa afartan dirham waay aluuqiya waa afartan dirham shanta uuqiyadood meeqay noqonaysaa laba boqol oo dirham waay laba boqol oo dirham yacni shan uuqiyadood wax ka yar uuqiyadu waa afartan dirham uuqiyada labaad waa afartan dirham labada uuqiyadood meeqay noqonaysaa waa siddeetan markii shan uuqiyadood ay gaaraan waa laba boqoloo dirham laba boqoloo dirham wax ka yar oo ka mida fidada zaka laguma laha laba boqoloo dirham hadduu ka yar yahay uuqiyada ama fidada wax zaka laguma laha min alwariq alwariq waa alfida wariqu fidada wey horaa waxaan ugu soo marnay kitaabka buluuq lmaraam inuu ahaa ayaan u malaynaya kitaab labaadna waan ku soo marnay oo waa kitaabka cumdatu saaliga labadaba waxaan ku soo marnay shan yacni markii laga hadlaayo fidada nisaabu lfida inay tahay laba boqol oo dirham nisaabu dahab ayagu meeqa meeqay ahayd nisaabka dahabka markii laga hadlaayo labaatan diinaar bay ahayd labaatan diinaar oo dahaba markii uu dahabku gaaro zaka ku waajibaysa fidaduna markay gaarta laba boqoloo dirham ayaa zakadu ku waajibaysa waa nisaabkii wixii ka hooseeya zaka laguma laha qofku hadduu haysto boqol sagaashan iyo shan dirham meeqaa ka dhiman labadii boqol shan dirhamaa ka dhiman soo maha wax zaka oo waajiba laguma laha haddii uu haysto boqol sagaashan iyo sagaal dirham labadii boqol hal dirham baa ka dhiman wax zaka laguma laha ilaa laba boqol ay buuxsanto laba boqoloo dirham ilaa ay buuxsanto lacagaha hadda la isticmaalo horaan usoo marnay waxaa loo rogayaa dahabka iyo fidada lagu qiimaynaya culamada qaar waxay yidhaahdeen zamanka hadda la joogo dahabkaa fiican in lagu qiimeeyo waa soo sheegna sababtay u leeyihiin oo waxa waaye dahabkaa fadhiya xagga qiimaha fidadu way gedgadoon badan tahay way is- yacni rogrog badan tahay qiimaheedu ma fadhiyo sida qaalibka laakiin dahabka sida qaalibka qiimihiisu waa isku dhow yahay waxay yidhahdeen dahabaa lagu jaangooynayaa dahab markii lagu jaangooyo siddeetan iyo shan garaam oo dahaba markuu dahabku gaaro ayaa zakadu ku waajibaysaa garaamaadka hadda la isticmaalo haddii la raaco siddeetan iyo shan garaam oo dahaba markuu gaaro haddii marka lacag ahaan aad rabtid maalan lacagtaada inaad ogaato zakadii ma gaarta mase ma gaarin dhaqaalaha aad haysato maxaa ku qiimaynaysaa markii la raaco qowlka dhahaya dahabka waxaa ku qiimaynaysaa siddeetan iyo shan garaam oo dahaba waa la yaqaanaa hadda soo maaha siddeetan iyo shan garaam oo dahaba suuqa intuu ka joogo waa la yaqaanaa lacagta intaa la eg markuu lacagtaadu gaarto zakaa ku waajibaysa hadday ka yar tahay zaka laguma laha culamada qaar waxay leeyihin fidada ha la qaato fidada ha la qaato markay yidhahdeen waxay ku cileeyeen fuqarada fidada u roon bay yidhahdeen in fida lagu qiimeeyo ayaa fuqarada u roon ilaan fidadu waa qiimo jabanta laakiin dahabka qiimihiisu waa qaali marka fuqarada xaggooday ka fiiriyeen walaysa fima duuna khamsa- khamsi dawdin sadaqa kuma sugna buu yidhi wax ka hooseeya shan neef oo geela wax sadaqaa kuma sugna addawd waa ibilka waa geela waaye waa geela gaar ahaan tirada geela markay saddex ka badato ilaa toban ayaa waxaa la yidhahdaa addawd kelimatu dawd luqada carabiga waa saddex neef ilaa toban neef oo geela hal neef oo geela dawd lama yidhaahdo labana dawd lama yidhaahdo waa saddex iyo wixii ka badan ilaa cashara laga gaarayo marka shan neef oo geela wixii ka hooseeya sadaqa kuma sugna buu leeyahy nebigu sala allahu calay wasalam sadaqatu libil markii laga hadlayo ama zakaatu libil nisaabu libil meeqa waaye xagee ka kacaysaa shan neef geelu markuu shan neef gaaro ayuu nisaabkii gaaray hal neef oo ariyu markaa qofku bixinaya kadib markuu toban neef gaaro neef labaad ayuu bixinaya laba neef uu bixinaya hadduu shan iyo toban neef gaaro saddex neef uu bixinaya oo ariya zakaatu libil marka waxaa ugu yar waa shan neef oo yani shan neef oo geela ayaa nisaab ku noqonaya muttafaqun calayh xadiidka marka wuxuu ka hadlayay waa nisaabu alfida wa nisaab alxubuub waxyaabaha dhulka ka soo baxa wa nisaabu libil saddexdaasoo ka hadlay nisaabkooda iyo heerka markay gaaraan zakadu ay ku waajibayso متفق عليه الحديث الثالث والثلاثون حديث كالصدن السدحات عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وحير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر متفق عليه والنبي الله صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف قفك دور صدا يعفه الله الله دوره qofkii dhowrsada muxaramaadka ka dhowrsada gacmaha dadka wixii ku jira ee maalaya hantiya ka dhowrsada ilaahay baa dhowra subxaana wa tacaala oo alla wuxuu ka dhowraa oo ka ilaaliyaa ama uu ka deeqaa wixii dadku ay haystaan waman yastagni qofkii deeqtooma yugnihi llaahu ilaahay baa deeqa subxaana wa tacaala waman yatasabar qofkii isa sabarsiiya oo naftiisa ku qasba oo kula jihaada sabarka yusabirhu allaahu ilaahay ayaa sabar siinaya wamaa ucطiya lama siiyo axadun qofna caطaa'an siismo caطaagaasoo khayran ka khayr badan wa awsaca ka ballaaran min asabri sabarka qof lama siiyo wax ka khayr badan oo ka waasicnimo badan sabarka wax qof la siiyo sabara ugu weyn oo ugu wanaagsan nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkan dhowr arrimood oo la rabo qofka mu'minka inuu ku sifoobo ayuu ka hadlay hadduu ku sifoobana uu helaya kaalmo allah subxaana wa tacaala ilaahay baa u kaalmaynaya arrinta koowaad waxa waaye qofka inuu dhowrsanaado waa alisticfaaf alisticfaaf waa caam waxyaabo fara badan ayaa la rabaa qofka inuu ka dhowrsado waa inuu kow muxaramaadka u ka dhowrsado waxyaabaha xaaraamta ah inuu ka dhowrsado risqi xaaraama ganacsi iyo tijaaro xaaraama dhiig xaaraam ah inuu galo cirdi ka xaaraama inuu ku dhaco wax walboo muxaramaada inuu qofka ka gaabsado oo ka dhowrsado hadduu qofka dhowrsado ilaahaa dhowraya subxaana wa tacaala ilaaha ugu kaalmeynaya dhowridda uu isdhowrayo waman yastacfif yacifahu llah allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi lilfuqaraءi اlmuhaajiriina aladiina uxsiruu fi sabiili اllah laa yastatiicuuna darban fi اlأrض yaxsabuhum اljaahilu agniyaءa min اtacafuf kii jaahilka ahaa wuxuu u malaynayaa inay kuwa waxhaysta yihiin wuxuu alla ka hadlayaa dadka fuqarada ah ee masaakiinta ah ee aan awoodin tijaare iyo ganacsi midna waxay haystaan ma laha haddana maca daalika waa dhowrsan yihiin oo dhowrsanaantoodu waxay gaartay midka jaahilka ahaan xaalkooda ka warqabin inuu u maleeyo inay yihiin kuwa aqniya oo hantiilayaala maba lagu kalo hebelaa baahan ama wax ma haysta qofkaasi wuxuu leeyaha maya hebel waa waa taajir hebel waa nin hantiilo ah maanaad iigu sheekaynaysaa hebelaa baan kaa aqbali ma ila wuxuu rabaa nin baaba'san oo rafaad ka muuqdo oo dulli ka muuqdo raba inuu arko ninkaana waa nin dhowrsan oo ilaahay dhowray subxaana wa tacaala yaxsabuhum اljaahilu agniyaa sababta ugu malaynaya waa maxay inay aqniyo yihiin waa min atacafuf ay min ajli atacafuf dhowrsanaan darteed wax weydiisan maayaan walidalika nebigu sala allahu calayh wasalam si gaara ayuu wuxuu u booriyey in laga warqabo kuwa dhowrsan ee aan dadka waxba weydiisanayn maxaa yeele haaliban laguma baraarugo looma haysto inay baahan yihiin oo nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi miskiinku ma aha midka ay celinayso alluqmatu walluqmataan miskiinku ma aha midka ay celinayso wax hal mar afka la gashto iyo wax laba mar afka la gashto macnaha miskiinka ma aha midka gacmaha hoorsanaya halla ii kaalmeeya leh laakiin miskiinka waxaa waaye buu yidhi midka aan dadka waxba weydiisanaynin waxna ma haysto dadna waxba weydiisan maayo markuu nebigu sidaa leeyahy calayhi salaatu wasalaam annagu wuxuu nugu boorinayaa in la baraarugo oo dadka masaakiinta ahe aamusan aan loo malayn inay yihiin kuwa dhargan ee lagu baraarugo masaakiinta qarsoon dadkana aan waxba weydiisanayn kana dhowrsanaya dadka gacmahooda wixii ku jira kuwaasaa ka mudan in wax la siiyo midka dadka xoogsanaya ee indhaha faraha ka gelinaya wax isiileh maxaa yeele kaas meel cidlaaba dhici maayo waaba qasbanaya asiga markuu nebigu leeyahy laysa miskiin xadiidka macnihiisu maaha inuusan miskiin ahayn kan tuugsanaya miskiin waa noqon karaa kuwaan masaakiin ahaynoo tuugsadana waa jira oo ilaahay iimaan ka qaaday laakiin qaarkood kuwa tuugsanaya waa masaakiin ee nebigu wuxuu ula jeedaa miskiinka mudan sida gaarka in looga warqabo ma aha midka dadka gacmaha u horsanaya waa midka dhowrsan ee qarsoon laga yaabo inuu gurigiisa dabka ka dansan yahay masaajidku kugula tukanayaa haddaad la sheekaysato wuxuu leeyahay alxamdu lilah wax iga ba'sani ma jiraan cidoo wax weydiisanaya ma laha waxaana laga yaabaa ilmihiisu inaysan quraacan ama aysan qadayn gurigiisa inuu dam ka shidhnayn gaajada inuu qarsanayo midkaas waay midka la rabo in lagu baraarugo oo laga warqabo nebiguna uu baraarujinaya calayhi salaatu wasalaam waman yastacfif yacifahu llah kaa marka dhowrsan ilaaha dhowraya ilaaha wax irsaaqaya min xayu laa yaxtasib waman yastagni midkii deeqtooma muxuu ka deeqtoomayaa camaa fii aydi nnaas dadka gacmahooda wixii ku jira yugnihi llaahu ilaahay ayaa deeqa ilaahay baa deeqa macnaheedu waxa waa wuxuu ku deeqtoomaa ilaahay siiya subxaana wa tacaala arrimahan uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiidkan fii xadiidin aakhar nebigu waa ku ducaysan jiray calayhi salaatu wasalaam oo min ducaa'i nebiyi waxaa ka mid ahaa inuu yidhaahdo allaahuma inii as'aluka alhudaa wاltuqaa wاlcafaafa wاlghina ilaahu waxaan ku weydiisanayaa hanuun waa alcilmu الnaafic wاltuqaa waa alcamal الsaalix culimadu say ku macneeyeen ilaahu hanuun baan ku weydiisanaya bimacnaa cilmi naafican allow ku weydiisanaya waxaan ku weydiisanayaa attuqaa alla ka cabsi camal saalixa oo ku raalligeliya inaan la imaado inaad iwaafajidaan ilaahu ku weydiisanaya waalcafaafa waa midka hadda xadiidkan ku jira waman yastacfif yucifahu allah waxaan ilaahu ku weydiisanayaa dhowrsanaan walghinaa waxaan allow ku weydiisanayaa deeqtooni aan ka deeqtoomo waxa dadku ay haystaan ilaahu iga deeq waayo dadka gacmahooda waxa ku jira qofkaani marka mustaqniga ah ee deeqtoomaya macnaheedu waa mutawakil cala allah waa qof ilaahay tala saartay ilaahayna ka rajaynaya inuu ka deeqo waxa dadka ay haystaan oo ilaahay uusan kuu baahayn inaad dad wax weydiisato maxaa yeeley midkaan aad wax haysta ee wax la weydiisanayo asigaba ilaahaa siiye soo maha ilaahay baa siiye subxaana wa tacaala adigana ilaahay weydiiso was'alu allaha min fadli marka qofkii deeqtooma ilaahay subxaana wa tacaala tala saarta waxa dadka ay haystaan ka maarma ilaahay baa deeqa subxaana wa tacaala waman yatasabar qofkii isa sabarsiiya ay waman yujaahid nafsahu cala sabri qofkii naftiisa sabar kula jihaada sabarku jihaadu u baahan yahay meesha waxaa ka fahmaysaa sabarku jihaadu u baahan yahay sabarku wax sahlan ma aha walidaalika qofka inaad ku qancisa sabar qaado waa ku culus tahay qofka naftiisa insaanka naftiisa sabarku waa ku culus tahay haddii la dulmiyo wuxuu jecel yahay inuu markiiba aarguto ama kalaam ha ku aarguto iyo hadalou ku jawaabo ama ficil ha ku aarguto daacada ilaahay inuu ku sabro waa ku culus tahay naftu ma ogola macaasida inuu ka sabro culaysuu ka dareemayaa sabarku ma sahlana ولذلك بعض العلماء بعض الشعراء وحي رادن الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل الصبر مثل اسمه صبرك وحول مذيهي مقعيس مر مذاقته ندن كيس وقرارية لكن عواقبه أحلى من العسل لكن عواقب تيسا عرب تيسا ضمبه أيا وحي كم معانتهي ملبك natiijada dambaa malabka macaan laakiin marka ugu horaysa naftu ma dhadhami karto milu ismihi waxaa laleeyahay loo leeyahay sabarka culamada qaara waxay yidhaahdeen waxaa laga keenay waa dacarta dacar ma la dhadhamin karaa dacarta waa waxa ugu qaraar markii la tusaalaynaya dacar lagu tusaaleeya sabarka magacaasba waxaa laga keenay bay yidhahdeen waa magacii dacarta idan sabarku wuxuu la mid yahay magaciisa dhadhankiisu aad u qaraariya marka ugu horayso dhadhami maagto aad u qaraariya naftu ma qaadan karto laakiin caaqibadiisa iyo ciribtiisa dambe waxay ka macaan tahay malabka xaqiiqo waa qofka hadduu sabro caaqibatu sabri waa xamiida waa la mahdiyaa laakiin marka hore naftu inay qaadato waa culusta walidalika qur-aanka kariimka meelo fara badan iyo mawaadic fara badan ayuu allah subxaana wa tacaala ku ammaanay dadka saabiriinta ah dadka sabra wuxuu sheegay inuu jecel yahay wuxuu sheegay inuu la jiro oo macooda u yahay dadka saabiriinta ah waxaa aayaadkaasi ka mid ah qowlu yuusuf calayhi salaatu wasalaam oo allah subxaana wa tacaala uu ka soo xikaayooday nebiyullaahi yuusuf innahu man yattaqi wayasbir faina allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin yuusuf waa sabra sooma calayhi salaatu wasalaam aad u sabray waatay walaalihii ceelka ku rideen ayagoo raba inay ka takhallusaan muddo kadibna ay u yimaadeen asigoo boqora iyo ayagoo baahan markaasuu wuxuu siiyey waxay u baahnaayeen markuu isku sheegay uu yidhaahda yani markay yidhaahdeen adiga ma yuusuf baa taha wuxuu yidhaha ana yuusuf wa hada akhi qad mana allahu calayna innahu man yattaqi wayasbir faina allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin markay xoogaa sheegteen inay ka xun yihiin wixii ka dhacay muxuu ugu jawaabay laa tasriiba calaykum اlyowm yakfir اllahu lakum wuxuu yidhahda canaan dushiina ma aha laydin canaanan maayo maanta cid idin haysata lama arko waa idin cafiyi buu ka wada muddada dheer iyo rafaadka dheer uu soo maray oo ay sabab u noqdeen in yuusuf calayhi salaatu wasalaam la qabsaday muddo dhan la haystay oo la adoonsaday ilaahay subxaana wa tacaala sabarkiisa caaqibadii wuxuu uga dhigay inuu noqdo casiizu misr masar ninkii ka talinayay inuu noqdo heerka inuu gaaro muxuu ku gaaray sabaruu ku gaaray wa fii aayatin ukhra alla subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shay-an haddaad sabartaan ilaahay aad ka baqdaan dhagarta gaalada waxba idinka dhibi maysa buu leh alla subxaana wa tacaala laakiin muxuu isku xijiyay laba arrin laba shardi in la sabro iyo in ilaahay laga baqo labadaas sifo in lala yimaado alsabru waltaqwa labada sifo in lala yimaado وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة dadka mu'miniinta ahow kaashada sabarka iyo salaada daacada ilaahay sabar iyo salaada u kaashada khayrka iyo wanaagga aad doonaysaan sabar iyo salaad u kaashada sabarka waa waxa la kaashada waxyaabaha ugu muhiimsan uu ka mid yahay walidalika nabi alayhi salatu wasallam halkan wuxuu leeyahay wamaa ucطiya axadun cataa'an khayran wa awsaca min asabr qof lama siiyo siisma ka waasicsan ka khayr badan sabarka wax qof la siiya waxa ugu waasicsan oo ugu khayr badan in ilaahay sabar siiyo subxaana wa tacaala inuu yahay qof dulqaad badan inuu yahay qofkaasi qof sabar badan waa waxa ugu waasicsan ee ugu ballaaran ee ugu khayr badan ee qof la siiyo qofku hadduu sabar badan yahay waa dulqaad badan yahay ilaan sabarka dulqaad uu wataa soo maha dulqaadka hadduu qofka dulqaad iyo sabar ilaahay siiyo subxaana wa tacaala qofkaasi غاaلبا tiلaabo walbuu qaado ilaahay wuxuu waafajiyaa khayr iyo wanaag ilaahay wuxuu waafajiyaa khayr iyo wanaag hadday musiiba ku dhacdo waa saabir oo wuxuu leeyahy inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun haddii ehelkiisu dhintaan caruurtiisu hadday dhintaan qaar ka mid ah waalidkiisa haddii ay dhintaan musiiba hadday maalkiisa ku dhacdo wax walboo asiiba oo dhibaato ah wuxuu leeyahy inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun waa sabraya waa dul qaadanaya kuwa noocaasa ee masaa'ibta ku sabra ilaahay waa u bishaareeyey subxaana wa tacaala waana ammaanay wuxuu yidhi alla subxaana wa tacaala walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuuci wanaqsin min alamwaali walanfusi walthamaraat wabashir الsaabiriin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وعن إذنكو اتحامينا بشيء من الخوف عبسي ده وحكم ده عبسي أن إذنكو اتحامينا قاجة أن إذنكو اتحامينا وعن إذنكو اتحامي نقصي إذنكو ماذا حقا هنتدا إيا النفوس طبعا beertaadii baa baaba'aysa tijaaradaadii baa waxaa ku imaanaya khasaaro nufuustaadii aa nuqsaan ku imaanaysa nufuusta nuqsaanta ku imaanaysa maxaa laga wadaa ehelkii baa dhimanaya caruurtii aa dhimanaysa reerkaagii baa dhimanaya qaar ka mid a waa naqsi fi lamwaal waxyaabahaasoo dhan markii laysku itixaamo alla muxuu yidhi subxaana wa tacaala wabashir saabiriin u bishaaray nebi maxamed oo kuwa sabra kuwa ku sabra arrimaha lasoo sheego o dhan u bishaaray yaa waayo kuwaa sabra marka sifaad ma leeyihin sifaaday leeyihin alla waa sifeeyey wuxuu yidhi aladiina idaa asaabathum musiibatun qaaluu inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun saabiriintu waxaa waaye kuwa markay musiiba ku dhacdo yidhaahda inna lilah wa inna ilayhi raajicuun ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbihim waraxma kuwaasi waxaa dushooda ahaaday ammaano ilaahay xaggii ka ahaa iyo naxariis waana kuwa hanuunsan buu yidhi alla subxaana wa tacaala markay musiiba ku dhacdo sidaasay u sabraan haddii la dulmiyo oo lagu xadgudbo waa dulqaataan waa dad sabar badan waalkaadimiina alghayda waalcaafiina can innaas waa min sifaati almu'miniin mu'miniinta sifaatkooda waxaa ka mid a caradooda inay qariyaan qofkan waa ku dulmiyey waad awoodi kartaa inaad ka aargudato haddana ma muujinaysid caradaada waana iska cafinaysaa waalkaadimiina alghayda waa kuwa caradooda qariya wlcaafiina can اnnaas dadkana iska cafiya maxaa ka dambeeya wallahu yuxibu lmuxsiniin ilaahay kuwa muxsiniinta ah ee samafala waa jecel yahay min alixsaanna waxaa ka mid ah inaad sabarto ood u dulqaadato ood iska cafiso ciddii ku dulmisay adigoo awoodi kara inaad aargudato mutafaq calayh wallahu aclam wsala allahu cala nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin